الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen khamiisah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wilaayada banaadir oo si adag ooga hadashay gumaad iyo jirdil maanta murtadiinta ay kula kaceen dad shacab ah oo laga barakicinaya guryahooda iyo dhulboobka uu hogaaminayo xasan sheekh ee ka socda muqdisho oo gaaray heerkii ugu xumaa qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah muqdisho iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiyaad kala taabacsan gurguurta iyo xubnaha mucaaradka oo ka dhacay xaafadda siinaay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkii galabta dhacay haddaba maxaa qarxiyey xiisadda u dhexaysa dhinacyadan maxay kooxda riddada iyo mucaaradkuba ka yidhaahdeen waa siday caawa xaaladda muqdisho faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah allah shahaadadiisa ha ka aqbalee waxaa habeenkii xalay duqayn diyaaradaha maraykanku ka geysteen degmada moqokori ku shahiiday naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo si weyn looga yaqaanay geyga soomaaliya waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ka tacsiyadeeyey istishaadka naqiibka beesha xawaadle iyo kumanaan ruux oo ka kala yimid magaalooyinka maxaas moqokori tardo beledweyne iyo buulo burda oo ka qaybgalay aaska naqiibka sifaad iyo hoggaamin dhaqameed ku dayasho mudan oo naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre uu ka tagay culimmada odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle oo kelimaad ka jeediyey aaskii naqiibka kana hadlay taariikhda dahabiga ah ee naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre faafreebka ayaan caawa ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa baay ciidamada mujaahidiinta oo allaha fadligii maanta ka takhallusay sarkaal mujrim caan ku ahaa dhibaataynta shacabka ku dhaqan duleedka buurhakaba warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan barnaamijka waxaa caawigala qaybgelaya qaar ka mida wariyaasheenna anna halkan ayaada kala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadashay gumaad iyo jirdil maanta murtadiinta ay kula kaceen dad shacab ah oo laga barakicinaya guryahooda iyo dhulboobka uu hogaaminayo xasan sheekh ee ka socda muqdisho oo gaaray heerkii ugu xumaa sheekh muuse cabdi caraale weliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa arrimahaasi caawa si kulal oga hadlay waxaana waraysigan la yeeshay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow haye maxamuud bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal caawa waa habeen khamiis ah taariikhna ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicu thaani sanadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri idaacadda islaamiga al-andalus waxay waraysi gaar ah la yeelanaysaa waaliga wilaaya islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale sheekhan alwaali ugu horeyntii kusoo dhawow idaacadda islaamiga al-andalus waa ku dhowahay jazakum allahu khayr sheekhan alwaali magaalada muqdisho waxaa ka socda dhulboob aada u xoogan maxaad kala socotaan arrintaasi haddaad tihiin wilaaya islaamiga ee banaadir bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin allahuma sallam calaa nabiyina maxamed walaalow dhulboobka socda mid maanta iyo shalay bilowda maaha waayihii dambe oo dhan waa socday annaguna ishaan ku haynay inaan isha ku haynay keliya maahane waxa weye diiwaangelin dhulalka la dhacay oo la boobay oo dadka laga barakiciyey iyo dadka kulugta leh ama dalaala ka noqdeen ama ganacsato legela ha noqdeen ama qolada kooxda ridada nimanka wax burburinaya oo saraakiisha la kaca ha noqdeen kulli annagu arrintaas waa wax noo diiwaan gashan waan rabna ilaahay idankiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu in lagu xisaabtamo waxaa ugu dambeysay dhacdada maanta oo ka dhacday ma yani meesha laasiinay ama rigley dhacdadaas waa dhacdo dhacdo aada u xanuun badan oo runtii si wax waxuushnimo ah oo tacaddi ah oo darxumo ah oo damiirka kastaa oo maarata yani jirkiisa ay ma iimaan oo qalbigiisa ku jiro ama jirkiisa naxariis ay ku beeran tahay kamaado waana wax waayahan soo socday wax hadda cusub ma aha waxaa ka horreeyay maalmihii hadda lasoo dhaafay waqtigii meesha la yidhaahdo tarabuunka iyo intuu waxayta africa filid horseed meesha la dhihi jiray waa tii ragga lagu dadka lagu baabi'iyey ceelasha biyaha meesha la yidhaahdo maarata yani ayada saas oo kalea ka dhacday dadaa maarata yani ku baxay meeshan la yidhaahdo kuliyad jaalasiyaad iyo siis iyo halkaas sidaa ku baxay halkaasi meesha la dhihi jiray dabdamiska iyo erigaas iyo saybiyaan halkaas ka badan dhacay marka waa arrimo isdaba jooga maarata oo isdaba joogay oo dhacdooyina oo aan dadna loo aaba yeelaynin dad iyo dalna mid aan loo aaba yeelaynin oo dad danaystayaala oo danayslawayaala ay maarata yani dad guudka kula tumanayaan oo shacabka ay ka oysiinayaan oo maalin walbaaba cabaadkooda iyo calacalkooda uu taagan yahay oo ciroole iyo maarata yani caruur midna aan la sicgeynaynin marka walaalow waan la soconay sidna waan ula soconay waana arrin diiwaan gashan oo maarata yani insha allahu aan dhumi doonin laguna xisaabtami doono maalinta ilaahay maarata uu qadaro haddii alla idmo waa tahay sheekhna alwaali maxaa ugu dambeeyey dhacdooyinka aad diiwaan geliseen ee ku aadan dhulboobka wax si garguurta ka wada muqdisho
waxaa ugu dambeeyey horta dhulka xamar oo danta guud ahaa oo ummadda soomaaliyeed nin nool iyo nin dhinta iyo nin jooga iyo nin maqan iyo nin dhala doona intaba ka dhexeeyey waxay noqotay in si dan shaksi ah loo boobo oo loo dhaco oo jeeb maarata yani shaksiya ay maarata yani lagu dhigto maarata yani hantidii dalka soomaaliya maarata iyo dadka soomaaliya ay lahaayeen dhacdada ugu dambeysay waa midda foosha xumeed oo maantadan ka dhacday meesha la yidhaha siinaay suuqa siinaay suuq ummadda caam ahaan ay u ganacsan jirtay oo dawladihii dalkaas soo maray ay maarata yani ay dhiseen oo ganacsi ahaan loogu talagalay oo ummaddu ay ku shaqaysan jirtay oo danyarta soomaaliyeed oo dhan ay u shaqo tegi jirtay oo dadku ay dukaamo maarata miisas iyo meelo yani gaargaar ay ku lahaayeen meeshaasood ka warqabteen maalmihii dhaweyteen cagta la mariyey ayaa maanta dadkii oo meelay aadaan waaye oo kusoo xoomay inay meelihii ay maarata yani ay dib ugu soo maarata yani gurya noqdaan ayaa waxaa lagala hortegay dhacdo aada u fooxun oo naxariis la-aan ah dadka shaksiyaadka ah arrintaas sameynayena oo horjoogga ka ahaa oo maarata yani saraakiil kusheegga ahaa oo arrintaasna waa arrin duuban oo arrin dhacdadaas dhac dhacda oo maarata la ilaawaayo maaha waa dhacdo qoran waana ilahay idankiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu lagu xisaabtami doono oo ay cadaalad iyo nin walba xaqi uu lahaa iyo ninkii wax dulmiyey ninkii la dulmiyey intaba ay maalin insha allahu ilahay idankiisa isku dhiman doonaan haddii alla idin
sheekhan alwaali maxay tahay ujeedada wax sangar guurta ka leeyahay dhulboobkan baahsan uu ka wada muqdisho
walaalow arrintaas hadda waa arrin iska muuqata ninkaani waa nin maaratan ayaxa oo wuxuu reebayay aysan jirin waa nin keligii ma talisa waa nin danayste ah waa nin maaratan dadka dheeftooda iyo dhiigooda wax xalaashaday waxa uu reebayana aysan jirin dowladnimona aan u qalmin haba yaraatee maxaa dowlad waxaa lagu yaqaanaa inay dalka iyo dadka inay yani ay ay u danqato oo dadka dalkana ay maarata yani u danqato dadkana u ninkaani dalna u danqan maayo oo waa kan boogaayo oo xaraashaayo lacagihii dibadahaas maarata yani u raraaya oo dalka xaraashaaya dadna ka lixi maayo waa kaa dadkii danyarta ahaa oo masaakiinta ahaa oo shalna xataa wiilashoodii uu dabka ku shubay ayagoo waayeelaha waa kan maanta guudka lagula timaadaas xariirta iyo silaca iyo foolxumada aad arkayseen maarata yani lagu sameynaayey marka nin dal rabana ma aha nin dad rabana ma aha waa nin raba inay jeebkiisa ay wax galaan oo isagu keligii uu noolaado oo maarata yani u meelahaas inta maarata yani wax geysto oo keligiisa uu ku noolaado nin noocaas maarata yani ku fikiraayo waayo nin dalna rajo ka leh dadna rajo ka leh diinna maarata yani rajo ka leh aakhirana rajo ka leh uma eka nin wuxuusha oo aada moodo inuu cadow soo dirsaday oo raalli gelinayo u shaqeynaayo ayna ku fiirsanayaan kuwa soo caleema saaray iyo kuwa maarata yani soo tabantaadiy iyo dawladihii isaga maarata yani usoo idmadeen hawshaan aada moodo inay maarata an arrintaas ay raali uga yihiin oo ayagu ay maarata yani ay ay ay banaynayaan iyo sidaa dadka loola dhaqmo ayaa ka muuqata marka waa nin damiir aan lahayn dadnimo aan lahayn diin aan lahayn dal aanu naxayn dadna aan ka naxayn dantiisa shaksiga dalkaa keliya yacni inay ufusho un maarata yani u samaystay xoog oo dadka u adeegsadana maarata yani samaystay dhaqaalo dana u abuuray dadka hadda maarata yani xamar salkaa dhulka la wada dhigay ganacsi ma jiro bakadii ammaan loota la xiray wax kasoo degaayo lama arko ganacsatadii maarata yani intaasoo jibaar la saaray maarata yani cashuurtii la saaray oo la barkiilaa la cashuuraya barkiilo meeshii tan iyo kintaal iyo container la cashuuraya kiila kiila loo cashuuraya wax dad kasoo degaayo dekadii ka imaanaya dhaqaalihiina halkaasaa turki iyo dibadda iyo maarata loo daldalaya dadkiiadu hadda waxay yani gacanku dareen noqday wax ay haayaan dadka dulka ka ganacsi gelayo dhowr dhowr milyan dad lahay ku ganacsi jiro dhulka gashaday oo daafaha magaalada ku fogeyso lahaa maanta waxa weeyaan dadka isdilaa yihiin dadka ganacsatada ahaayoo dhan waa maarata yani wax dalka ka cararay iyo wax aan maarata yani waxay maanta gacan ku hayaan aysan jirin ayaa ummadda ay noqotay marka ninkaani wuxuu abuuray barakac dadka soomaaliyeed oo masaakiinta ahaa uu ku sameeyey oo maarata yani guryahoodii iyo hantidoodii iyo la baabiiyey oo la burburiyey naftoodii oo dhibaato la gaarsiiyey dhaqaalihii oo la burburiyey oo la baabiiyey waxaan waa cuquubo dadka daqowshada ahaa waayeelada ahaa haweenka maarata yani iyo odayaasha isugu jiray sida maanta loo gabagabaynayo sidii loo gelayo sidii guudka loogu tumanayo wax la wada arkaayo oo ma maxfal weyn oo fagaara ka dhacaayo oo midihi uu sawiraayo wey waxa noocaasa marka in wanaag dambe laga sugo ama kuwa amsaashiisa maarata yani la rajeeyo waa waxaan maarata yani aan aan aan waxba kasoo bixin wey waa tahay sheekhan alwaali marka kawilaayo baandir ahaan maxaa go-aana oo idinkaga aadan arrintan dhulbabka ah annaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqan iyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira nin kabiira uu leeyahay oo nin daba doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodayo nin xalaalaysa kara iyo nin maarata yani inta laga gabo uu u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay inankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan gashan yahay ka walaayo ahaan shaksiyaadka kulug kalena waa noo diiwaan gashan yihin noocay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku sheega oo qaaraanquutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasan garguurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku shaaga ah oo maar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli anaga shaksiyanay diiwaan noogu jiraa dhulka la boobayna dhammaantiis diiwaanoo noogu jiraa waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti la iska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siiyaa jeebka aan ku shubtay oo dantayda gaarka aan ku fushaday ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walbow ha ku lugoyn nin walbow hantiha iska gelinin nin walbow ha gabanin haddaad gabatana beritoole innagu ha ka weydiini wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa middaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajeynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idmo waa hagaag waxaad wada dhegaysateen waraysiga waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale markan iyo magaalada muqdisho iskahormaado u dhexeeya maleeshiyaad kala taabacsan gurgurta iyo xubnaha mucaaradka ayaa ka dhacay xaafadda siinaay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhasha dagaalkii galabta dhacay haddaba maxaa qarxiyey xiisadda u dhexeysa dhinacyadan maxay kooxda riddada iyo mucaaradkuba ka yidhaahdeen waa sidee caawa xaaladda magaalada muqdisho arrimahaas waxaa inooga waramayaa oo falanqeyntan barnaamijka faafreebka caawa usoo diyaariyey walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka dagaallo u dhexeeyey maleeshiyaad murtadiin ah oo kala taabacsan maamulka riddada ee xasan gurguurte iyo mucaaradka riddada ee kasoo horjeeda ayaa maanta waxay ka dhaceen qaybo ka mida magaalada muqdisho dagaaladan bashiirow waxay yimaadeen ka gadaal markii saakadii hore maleeshiyaadka guurguurte ay dhulboob ka sameeyeen xaafadda siinaay ee degmada wardhiigley iyo sidoo kale qayba ka mid ah xaafadaha ku hareereysan xaafaddaasi halkaasi oo sidoo kale ay ku jir dileen dhibaatana ugu geysteen dad waayeele ah oo haween iyo rag isugu jiray iyadoona muuqaalo laga soo duubay jirdilkaasi oo baraha bulshada lagu baahiyeen ay ka muuqanayeen oday waayeel ah oo siddeetan sano jir ah iyo maamooyin waayeele ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay garaacayaan oo ay jirdilayaan dhibaato weynna u geysteen oo dhaawacyo ah taasi oo maantay si weyn u qabsatay baraha bulshada islamarkaana bulshada soomaaliyeed aad u hadalhayeen taa oo muujinaysa tacadiga iyo xadgudubka murtadiinta ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho si weynna dadku maanta ay uga dhiidhiyeen arrintaasi markii ay dhacda kadib ayaa siyaasiyiinta mucaaradka oo hubaysan islamarkaana watay tignika aad u fara badan iyo maleeshiyaad fara badan waxa ay tageen goobihii maanta dhulboobka ay ka sameeyeen maleeshiyaadka ridada ee suuqa siinaay iyo sidoo kale saldhigga degmada wardhiigle halkaasi oo dadkii murtadiinta ay jir dileenna ay ku xidheen maleeshiyaadkaasi waxaa hogaaminaya shariif murtad waxaa kaloo qayb ka ahaa murtadiinta kale ah xasan cali khayre rooble cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xubno kale oo golaha samata bixinta mucaaradka la magacbaxay ka tirsan iyagoo tignika iyo maleeshiyaad aad u fara badan wata ayay tageen saldhigga degmada wardhiigley waxayna isku dayeen in dadkii ay xerxereen ee ay jir dileen maleeshiyaadka gurguurta ay xoog ku soo furtaan balse durbadiiba halkaas iyagoo taagtaagan ayaa xabad bilaabatay oo u dhexaysay maleeshiyaadkii mucaaradka iyo maleeshiyaadkii gurguurta ee saldhiggaa joogay dagaal culus ayaa halkaa ka dhacay oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac geystay dabadeed siyaasiyiintii mucaaradka waxay sidoo kale aadeen dhanka suuqa siinaay si ay ula hadlaan dadkii dhulka laga burburiyey ee shacabka ahaa ee halkaa ku dhaqnaa halkaasina haddana mar kale dagaal ayaa ka dhacay oo labada dhinac u dhexeeyey waxaa la arkayey siyaasiyiinta mucaaradka uu ka mid yahay shariif murtad iyo xasan cali kheyre oo iyagoo doonaya inay shir jaraa'id qabtaan xabad lagu bilaabay oo halkaasina dagaal uu ka qarxay oo ilaaladoodii iyo maleeshiyaadkii gurgurtay ay halkaa ku dagaalamayaan haddaba sida u dhacay dagaalkaasina waxa uu ahaa sida tan
waxaan rabnaa ridin xabada ridin
dagaaladii maanta u dhexeeyey mucaaradka iyo gurguurta waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay khasaaro waxaa la xaqiijiyey laba qof inay dhinteen tiro kalena ay dhaawacmeen labada qof ee dhimatay waxaa la sheegay inay ahaayeen qaar ka mida ilaalada shariif murtad iyo xasan cali khayre iyadoo sidoo kale lagu soo warramayo dhanka maleeshiyaadka gurguurtana in askar ay ka dhaawacantay sidoo kale waxaa dagaaladii maanta lagu gubay gaari een cabdibila oo qori uu ku rakibnaa oo uu watay xasan cali khayre oo ka mid ah gaadiidkii ilaalinayey oo la sheegay in qori baasuuka ay ku dhufteen maleeshiyaadka xasan gurguurte dagaaladaas oo ilaa galabta soo gaaray ayaa maqribkii istaagay golaha mucaaradka ee samata bixinta la magacbaxana waxay caawa shir jaraa'id ku qabteen hotel jaziira ee ku yaala muqdisho iyagoo ka hadlay dagaalkii iyo qalalaasihii maanta dhacay waxay si weyn u weerareen xasan gurguurte oo ay sheegeen in uu maanta isku dayay in uu dilo oo ay dil ka badbaadeen qaar ka mida ilaaladoodiina halkaa lagu laayay gurguurtana uu hadda u soo jeestay inuu mucaaradka ka takhluso shariif murtad oo shirkaa jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ay ku dhawaaqayaan bannaanbaxyo saddex maalin socon doona oo ka bilaabanaya maalinka sabtida kuwaasoo looga soo horjeedo dhulboobka xasan gurguurte uu ka wada magaalada muqdisho banaanbaxyadaas oo ka kala dhici doona degmada dayniile suuqa siinaay iyo sidoo kale xaafadda tarabuunka ee degmada hodan hadaladii shariif murtadna waxaa ka mid ahaa sida tan hadda waxaa dhimatay waxaa dhintay wiil intaan ogahay wiil kale waa la sheegay allahu yaclam waa la soo ogaa doonaa wiilna waa dhaawac dowladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci haddii sharci la waayo nin walbow taagtaada fuulaa imaanaysa noomana roona waxaan rabnaa ummadda soomaaliya inaan u sheegno annaga dagaal ma wadanno xabada ma sidanno cidaan dhib ku naha ma laha waxaanse garab taagannahay dadka madluumiinta ee soomaalida ah ee la dulminaayo oo aad aragteenaan garab taagannahay maxay tahay marka madashu waxa ay samaynayso madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo soomaali meelay joogto mudaaharaad mudaaharaad nabadeed oo lagu diidan yahay falalka waxshinimada ah iyo dhulboobka ka socda magaalada muqdisho mudaaharaadkaas wuxuu bilaabanayaa ilaahay idankiisa maalinta sabtiga ah bishaan aan ku jirno ay tahay toddoba iyo labaatanka wuxuu ka dhacayaa saddex goobood goobta koowaad waa siinaay goobta labaadna waxa waaye dayniile goobta saddexaadna waxa waaye ii sheeg tarabuunka aan ku celiyo siinaay dayniile iyo tarabuunka waxaa la rabaa qof walboo soomaaliya qof walboo soomaaliya qof walboo damiir leh inuu u soo baxo tuugada haddaanaan ka hor tegin guryahay inoogu imaanayaan kuma joogsanayaan sidaas waa macagtoobeen xuduudday dhaafeen waa ismahadiyeen waxaa la rabaa xadkooda in lagu celiyo sida aad sheegayseen maanta laga hadli maayo dastuur laga hadli maayo doorasho laga hadli maayo shaaba lala diriro laga hadli maayo ummadda hallaysu keena waxaa laga hadlayaa tuugannimo xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli caawa kacsan mucaaradka waxaa lagu soo waramayaa in durbaba caawa ay bilaabeen hub uruusi iyo inay maleeshiyaad fara badan isugu geeyaan goobaha ay ka degan yihiin muqdisho iyadoo sidoo kale lagu soo waramayo in maleeshiyaadka kooxda ridadana oo gurmad ah caawa lagu soo daabulayo goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen xaaladda siyaasadeed iyo midda khilaaf ee u dhexeeya mucaaradka iyo gurguurte ayaa hadda faraha ka baxday waxayna hadda isku bedeshay gacanka hadal iyo in dagaalka folkafolow dhex maro banaanbaxyadan lagu wado toddobaadka soo socda inay dhacaanna waxaa laga yaabaa inay banaanbaxyada dagaallo isku bedelaan iyadoo xasan gurgurta aan ognahay inuu ay dhibayso banaanbaxyo isaga ka dhan ah inay ka dhacaan muqdisho marka waxaan wada eegi doonaa bal xaaladda halkay ku dambayso iyo banaanbaxyada mucaaradkaay ku dhawaaqeen sida ay uga qabsoomaan magaalada muqdisho aad buu mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wulaad islaamiga hiiraan allah shahaadadiisa ha ka aqbalee waxaa habeenkii xalay duqeyn diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan ku shahiiday naqiibkii guud ee beesha xawaadleh naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo si weyn looga yaqaanay geyga soomaaliya haddaba ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa ka tacsiyadeeyey istishaadka naqiibka beesha xawaadle bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh waxaan halkan maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya aan iclaaminaynaa istishaadka naqiibkii guud ee beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo xala diyaaradaha cadowga ay ku duqeeyeen degmada moqokori guriga uu ka deganaa saacaddu markay ahayd siddeed saac iyo toban daqiiqo habeennimo waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowti wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna wa udkhila aljannata faqad faaza wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lghuruur naqiib xaaji cabdiraxmaan ilaahay ha u naxariisto subxaanahu wa tacaalaa shahaadadiisana ha u aqbalo dadkii uu ka tegey hadday yihiin carruur u dhalay haddii ay yihiin xaasas hadday yihiin qaraabo hadday yihiin asxaab dhaqankii ay shaqo wada lahaayeen ee ku noolaa wilaayaadka islaamiga ah ama ugaasyo leh malaaqiyo leh salaatiin leh garaado leh nabadoonno leh intuba waxaan kaga tacsiyadaynaynaa istishaadka ku yimid walaalkeen naqiibkeennii naqiib xaaji cabdiraxmaan xiiriy barre naqiib xaaji cabdiraxmaan xiiriy barre wuxuu ahaa nin da ah siddeetameeyada ku jira ama ay u dhadhoweyd wuxuu ahaa qof ka shaqaynayey islaaxa ummaddiisa waxa loo dilayna waxaa weeye oo keliya ah in ilaahay uu rumeeyey subxaanahu wa tacaala looga argutay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiizi alxamiid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u run sheegay oo uu rumeeyey ayaa loo dilay waxaan leennahay marka cid kasta oo uu saameeyo ama uu gaaro istishaadka naqiibka waxaan leennahay allah subxaanahu wa tacaala u barya inuu shahaadadiisa u aqbalo dhinac waa xanuun dhinacna waa bogaadin iyo hambalyo ee runtii cumriiba uu joogay wakhtigiisa ilaahay wuxuu ugu khatimay in ilaahay cadowgiisa ay dilaan gacanka xaqdaran oo ka gardaran ayaa asiibtay cadowga ilaahay kii ugu weynaa maraykanka ayaa duqeeyey naqiib xaajir cabdiraxmaan xiiri barre waxaan leennahay ilaahay shahaadadiisa ha u aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatulfirdows alaclaa ha ku arsuqo intii uu ka tagayna saan hore u sheegnay samir iyo iimaan allah ha ka siiyo waxaan rabaa marka inaan xuso naqiib cabdiraxmaan xiiri barre meesha xale lagu duqeeyo moqokori a waa meeshuu ku dhashay wuxuu ahaa naqiib ummadda muslimiinta ay leeyihiin gaar ahaan wuxuu ahaa naqiibkii beesha xawaadle deegaankii iyo dhulkii uu ku dhashay oo uu ku noolaa ayuu haddana ku sugnaa oo uu joogay taqriiban muddo saddex sana ah amaba weliba ziyaado ay la jirto cadowga ilaahay markii ay dhulka soo galeen ummaddana ay dhibayeen shareecadan ay la dirirayeen wuxuu ka ahaa dhulka haddii uu ku dhashay ama uu ka soo jeeday dibadjoog buu ka ahaa wuu ka maqnaa intaana wuxuu u taagnaa in ummaddiisa ugu digo ama uu u sheego in cadowga aysan gacmaha u gelin cadowga ilaahay inuusan adeegsan shaqada ugu badan oo uu qabanayeyna taasay ahayd isagoo da'ah habeen iyo maalin midna ma uusan saaxanaynin wuxuu u taagnaa islaaxa ummaddiisa wuxuu ka shaqaynaya waxay ahayd bulshadii uu u dhashay oo uu ka soo jeeday oo uu matelayey inuu kaga digo xumaanta inuu yidhaahdo war cadowga ha u adeegina xabasha ha u noqonina xaaba ha u noqonina murtadiinta muxuu ahaa ha u noqonina ha u tacaawunina ilaahay shareecadiisa iyo diintiisa iyo meesha maslaxadiinna diimeed ama adduunya ay ku jirto aada waxa looga aarsaday oo lagu dilayna intaasay ahayd waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka ahalka ah oo naqiib cabdiraxmaan uu matelayey oo khaasatan beesha reer xawaadle waxaad arkaysaan naqiibkiinnii in lagu dilay si gardarro ah ma ahayn naqiib cabdiraxmaan xiirey nin askari ah oo qori wata ma ahayn wuxuu ahaa nin bulsho muslimiina matelaya wuxuu ku matelayna waxay ahayd waxa ilaahay uu raba subxaanahu wa tacaala diintoodu ku matelayey akhlaaqdooda wanaagsan buu ku matelayey islaaxooda adduunye ama diimeed buu ku matelayey waxaa loo dilay islaaxa ummaddiisu u waday ayaa loo dilay waa in dadka ay ku baraarugaan ayna arkaan halka ay waxyaaliin qof kasta oo annaga naga mid ihna waxaa lagu dilayaa inuu wax wanaajiyo kuwa khubasada la dili mahaya ama liita kuwa akhlaaq xumada ka shaqeeya la dilima kuwa muxuu ah xumaanta ka shaqeeya ama fasaadka ka shaqeeya ama gaalada umiciinka ah waxaan leenahay marka dowladda kaafiradda ee maraykanka waa aad khasaarteen waa aadna hoogteen naqiib cabdiraxmaanna waxa uu aaday rabbigiisii oo jecel insha allahu tacaala isagana uu jecel yahay waxaana rajaynaynaa allah subxaanah wa tacaala inuu ka raali noqdo adinkana waad khasaarteen asagoo sharfan haybad leh qiimo leh qadarin mudan ayuu shahiiday xala oo ilaahay ajashiisa u keenay waxna kuma tari doontaan hadduu cabdiraxmaan maanta shahiido booskiisa waxaa buuxin doona naqiib beddelkiisa ah meeshii uu ka wadayna ka wadi doona ummaddiisana mar walba u digaya islaaxinaya ayaa booskiisa buuxinaya adinkana waxaan idin leennahay waa aad khasaarteen dadka ahalka oo deegaanka waxaan leennahay arka xaalka siduu u yaallo arka cidda la dilaya waxa ay tahay waxa loo dilay inay tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa aan matalno ayada aan ku noolaanno ayada aan ku dhaqanno ayaa keliya waxa ay tahay la isu dilaye looma dilin cabdiraxmaan inuu askari ahaa ama qori uu watay keliya waxaa loo dilay inuu ahaa qof muslim ah wanaagna ka shaqaynaya waxaan warkayga ku khatimayaa mar labaad inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu wa tacaala istishaadka iyo shahaadada uu sheekh cabdiraxmaan ilaahay u dooray allah ha u aqbalo wanaaggii uu ka soo shaqeeyey iyo muddadii uu soo shaqeeyeyna wixii uu qabtay ilaahay ha ka ajarsiiyo wixii gaf aho uu leeyahay waa insaana ilaahay ha u dhaafa subxaanahu wa tacaala muslimiinta guud ahaanna waxaan ka codsanaynaa nin da'aho siddeetan jir uhaa in alla loo soo baryo gacanka xaqdaran baa dishay waxaana ilaahay weydiisanaynaa badiilkiisa in ilaahay si deg dega ummaddaas uu u siiyo dadkii uu matalayana waxaan leennahay yuusan firaaqoobin ama yaysan bannaanaan booskii uu matelayey cabdiraxmaan xiiriy barre oo ahayd in ummaddaas la islaaxiyo booskiisii yaysan bannaanaan awlaaddii iyo ahalkiina waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad samri iyo iimaan kulligeen allaha naga siiyo adeerkeen walaalkeen naqiibkeennii naqiib xaaji cabdiraxmaan xiiri barre wabilaahi towfiiq waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan dhinacii isishaadka naqiibka beesha xawaadle kumanaan ruux oo isugu jira bulshada qaybahooda kala duwan oo culimo odayaal iyo qaybaha bulshada oo ka kala yimid magaalooyinka maxaas moqokori tardo beledweyne iyo buulo burde ayaa ka qayb galay aaska naqiibka beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey haddaba sifaad iyo hogaamin dhaqameed kudayasho mudan oo naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey uu ka tegey culimmada odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle ayaa kelimaad ka jeediyey aaskii naqiibka kana hadlay taariikhda dahabiga ee naqiib xaaji cabdiraxmaan xiire barre ku soo dhowaada insha allahu tacala kelimaadkaasi bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilah ilaahay mahadis waaye ilaahay baa ku mahadsan maanta anagoo dul taagan walaalkeen cabdiraxmaan xiirey oo ma xalay gaalo duqeysa amerikan duqeeyey aaskiisi anagoo joogno kii aan hadda maanta ka kala hadla aaska dusha kala hadlayna walaalkaas ilaahay baa doortay waxaan leehay shahaadada allaha ka aqbalo isagana kiisa intay ku egaad ma dhaafi lahayn waxaase aad u wanaagsan dariiqa aan leenahay uu ku baxay oo qof nasiibla uu ku baxo ayaan ilaahay ku mahadinaynaa maantayna gaala ilaa ay taargabajareyso u gaarsiiyey inuu hadaf gaalada u noqdo gaarsiiyey maxaa yeelay markii horeba gaalada cari u qabto waa nin muslima insha allahu marka xaaladiina ku dhinta naqiibkaas bedelkiisa iyo boqolaal bedelaysaana way taagan yihiin dadkana maanta waxay arkeen xaqiiqda xaaji cabdi cabdiraxmaan xiiri loo dilay inay tahay ilaahay dadka kitaabka ilaahay ha la qaato shareecada lasaskuna gaalada ha laga haro inay tahay ayay ogaadeen marka insha allahu cabdiraxmaan xiiri wax kale uma dhiman wuxuu u dhintay gaaladaha laga harana uu leehay ayuu u dhintay dadka dhanaana hadda maanta diyaar u ah inay jidkaas ku baxaan midda kale sideetan iyo shan jir ayuu ahaa maanta marka meel lagu baxo ida ilaahay kusoo qatimay inuu gaal duqeeyo oo washington uga yimaado diyaarad usoo raaco diyaarad dartaad milyan doolara ku bixiyo aad buu u nasiibsaday cimri u haray ma jirin laakiin kaatumada ayaa alla u sameeyey rabbi waxaan ka baryaynaa in wadada walaalkeen ku baxay alla namarsiiyo annagana kaatimadeena shahaado noogu katimo ayaan ilaahay ka baryaynaa intaasaan kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله سبحانه وتعالى أيانهم هذا علينا على ضلبوا أن كجرلو waxaan maanta dul taagannahay tashahiid cabdiraxmaan xiirey bare oo ahaa naqiibkii beesha xawaadle ahay naqiibkeennii waxaa dilay cadow soo jireen ah oo cadowgii islaamka ah oo cadow soomaaliyeed ah maraykan ayaa xalag ku duqeeyey gurigiisi asagoo jiifa ku yaala moqokori allah subxaana watacaala waxaanu weydiinaynaa shahaadadiisi inuu ka aqbalo cadowga asaga ah oo walaalkeen nabankeenii meesha xalag ku beegsaday hadafkiisu wax kale ma ahayn waxa uu qaado waaya cadowgaasi inuusha cabdiraxmaan ahaa nin muslima dadkiisa u tura inuu ahaa allah subxaana watacaala wuxuu leey wamaa naqamu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcaziizi alxamiid wax kale lagu haysta ma jirin waxaan halkaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka mujaahidiinta ah oo safka uu kula jiray uu ka baxay waxaan si gooni ugu tacsiyeynayaa qaraabadii hoose uu ka baxay nabadoonku dhammaan waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala bedel khayr qaba ha idi siiyo halana siiyo intaa kadib waxaan rabaa inaan fariin u diro anigoo ah oday ka mida odayaasha beesha xawaadle haddana dul taagan meeshii lagu aasay shahiidka sheekh cabdiraxmaan xiiri bare waxaan leeyahay ma seexad doontiin cabdiraxmaan oo kale ciddan waa ku badan yahay dadka hadda meeshan jooga oo xawaadlana maslaxadooda ayay garteen waxay fahmeen cadowgu waxaan dhibaato ahayn inuusan u keenaynin carada ay ka qaadeen maanta waxaa meesha ka dhacay cara aad u weyn ayaa ka dhacday oo loo qaba gaalo iyo wixii lamid ahaa gaalo waxaan leenaha marka cabdiraxmaan haddii uu tegey xilligiisii ayaa soo galay oo walaal cabdiraxmaan ayaa joogta hawshana meesheedii kasii wadaysa qorshaha hadda loo beegsadana waa iska cadyahay wuxuu ahaa inuu dadkiisa u diidanaa gaalnimada uu rabay tawxiidka iyo shareecada ilahay inay qaataan wax kale ma ahayn cabdiraxmaan haddii aan waxya ku noqdo wuxuu ahaa nin odaya asalkiisiina nabadoon ayuu ahaa nabadoonnimada camalka ka hor ayuu nabadoon ahaa wuxuu ahaa nin gaalada aada u neceb dadka muslimiintana soo dhawaysto jecel nin go-aan adag waxa uu aaminsan yahay oo xaqa ah ku adag u ahaa baadilkana aada u neceb ayuu cabdiraxmaan ahaa khaasatan isagoo gaalada dhan neceb haddana ethoobiyaanku aada usii necbaa in lagu xasuusan karo waayo qiimihii uu lahaa cabdiraxmaan marka ilaahi subxaana watacaala shahiidisa ka balan leenahay intii uu ka shahiiday cabdiraxmaan ilaahi subxaana watacaala bedel khayr qaba ha siiyo intaasaan insha allah kusoo koobaya kelimadayda bismillaah alxamdu lilahi wabihi nastaciin calaa amuuri dunya wadiin alla subxaana watacaala ayaa marka u horeyba u mahad celinaynaa oo laga dhigo dad muslimiina inna lilah wa inna ilah raajicuun waxa waaye arrinta xalay meesha ka dhacday haddaan nahay dadka odayaala oo degan degmada muqokuri ama nawaaxigeeda jooga aada iyo aad aan uga xunnahay cabdi xiirey bare nabadoon wuxuu ahay ku dhaqanka shareecada islaamka ayuu ahay gacan ka xaqdarnaa dishay waxa dila waa maraykan waxa waaye kaatumadiisna waa wanaagsan tahay oo waxa waaye waxa dila waa maraykan waa shahiiday ilaahay shahaadadiisa ha ka aqbalo waxa waaye aada iyo aad aan uga xunnahay aada iyo aad aan uga xunnahay haddii aan nahay dadka qabiilka ah oo meeshaas jooga oo muqokuri jooga qof aan ka xumaan oo maraykan wuxuu loo yahay aan hore u ogeynay ama hadda maantay aan cadowtiynimada u loo haayo waa ogeynay haddana waxa waaye colkii col ka sii weynaa loo galay sababtay tahay dadkii odayaal ahay oo ku dhaqanka shareeca islaamka cawaad la umatalay ayuu haddana ou maaragtay ou beegsana qof walba oo muslima ayuuna saas u beegsana aad iyo aad aa uga xunnahay aad iyo aad aa uga xunnahay haddii odayaasha aan nahay beesha xawaadle khaasatan hadda muqokuri jooga aad iyo aad aan uga xunnahay xalay qaabka meesha wax uga dhexeen muddo adiga saddex saac iyo afartan ah ayay soo gashay cadowga diyaarada wax duqeynayday waktiga ay wax ridana waa wakti ku beegan sideed saac iyo daqiiqado yar wakti ah ayay wax riday wax bili aadina oo wadaadkaas aanay ahayn oo wax ku noqday haba yaraataana ma jiraan oo bili aadam ah ninkaas muslimiin oo loo beegsaday odayaasha hadda ku faca oo ku da-a meelaha waa joogaan meelo dheerna waa jiraan aagaana waa ka dhow yihiin waxaa loo beegsado keliya waa diinka iyo sharca islaamka inuu u ku dhaqmay ma dadka ugu yeerayo intaas keliya ha loo beegsado maraykanka waxaa leenahay horena waa udhihi jirnay haddana waxaa leenahay caruurtinimada aa loo qabto midan ognaha waaye mar walba oo waxalayda oo wax adiga ina kudeeshay waa kaa aarsa doonaa waa kaa aarsa doonaa wax allaala iyo wixii halaydana wax kuu qoran waayo oo la ilaabi doonin qofka ugu weyn iyo qofka ugu yar oo muslim eh ama qofkaas khalaadadiisa ah waxay hilmaami doonaan maahan waa buug qoran oo taariikhda ku jiro oon la ilaabi doonin waayo insha allahu tacaala waxaan kusugan nahay ane horta degmada muqokuriaan kusugan nahay badkayga sheekha ayaan joognaa meesha lagu aasay ayaan joognaa ilaahay ha u naxariisto waa nabadoonkayni aan jeclaynay maxaa heetay haddana asigii aaskiisa ayaan ku jirnaa cadowgaana dilay xilli socda dhaxa ayay aheeday ay dadkuna ay hurdaan warsee saac iyo daqiiqado ah waan hurdaynay dugta ayaan ku war helnay waxa waaye dareenkanagana hadda mid hadda lasoo koobi kara ma ahan aad iyo aad baan maaragta aan u caraysanahay nabadoonkii dhanaaye da-addu ay laheeday oo maxay aheetay annaga iyo shabaab noo dhexeeyey oo maxay aheetay maantay wixii dhacday dadka dham ay wada og yihiin maxay aheetay duurka naga keenay oo meel walba naga keenay oo shareecada lagu hogaaminayay anigana maxay aheetoy qaladkan maarka galnay iyo wixii dhammaydba tanaasulnay asigana maaragta shareecada lagu hogaaminayo ahay aad iyo aad aanan uga xunna haddaan odayaasha reer muqokuraba dhammaan odayaasha xuwaad markii dagaaladii dhaceen aniga duurkaanaan u cararnay dibaan galnay waan ka duurka markaan galnay waana lasu wacay ninku asigana sugu ay oo maxay aheetoy dadka dib u dejinayay oo maalmalkiina kusoo laabta lahay deegaankiina dadkiina yaa idin imaaday maxay aheetay maanta waad qaldanteena kasoo laabta dadkaan idi qalday dadkiini maahan dadkiina hadda imaaduuna lahay annagana waan ajiibnay waan ka yeelnay waana soo laabanay aad iyo aad aanan ugu faraxsanaynay sababtoo ah dhibkana haystay oo maalin kastaba lix iyo toban qofood wax ka badan ay naga dhintaan in ka badan inay naga dhaawacmayday wuxuu ahay ninkaan ninkaan maaragta sababteeda lahay inay intiiba aan kaga badbaadno naftaynuna ay noo badbaado maalkaynuna noo badbaado hurdo xalaalana aan huridno guryahaynuna aan kusoo laabano ayay maxay ahato ninkaan sababteeda noo lahay dadkuna hadda way soo degeen waa lasoo laabtay tanna haddana xadda noo dhibi mayso waxa waaye bedel khayr qaba ayaan sugaynaa insha allah waa isweydiinay ninkaan rag ka da- weyn ama rag ka da- yar oo ugaasyale ugaas ama ergo leedahay meela uu joogaa kuwo kale way jiraan kuwo kale odayaashu ma yaro ay ciddaan u leedahay ninkaan waxaas odayhaya lasoo dhex qaaday ayaa gurigiisa soo hurdaya saqdi dhaxo xilli ah oo dadku wada hurdaana uu maraykanku horta ku duqeeyey anigu waa isweydiinay arrinkaas waa isweydiinay ninkaana diintiisaa loo dila qabiil aana qabiilna hadda looma dilinana sida noo muuqata cid hadda wax guuliya ka helayna malaha ni mid deegaanka aanu ku dhashay dadkiisu la joogay kamana fogeyn inta hadda dagaaladan ay socdeen maalin walbana waa nasoo wici jiray war maxaad ku dhimanaydaanuu na dhihi jiray meeshana kama fogeyno nin dadkiisa ka warqabou ahaay marka aniga waxaan isleenahay sababta loo dilay waa un dadkiisaasuu jeclaay oo xabadda ka badbaadinaayo ahaaday nabadoonno kale way jiraano meeshaan joogo oo hadda aniga dhiiggayna ka gatay guryo ka dhistay oo dabaqii qaarkood qabyo ugu yihiin kuwo kale fuloynina ka dhistay marka anigu ninkaan cadugtiinimadan waa dad axwaadlayo inu noolaan waayo wax kale maa dadkaanu yay noolaan ayaa aniga noomu saase aan isleenahay oo maxay toy inan baalacnaa la rabaa marka ninka waxaa lagu dilay kolba waa un digdistaas iyo waxyaabahaas iyo nin muslimeyn u ahay oo diintiisa maxay ahayd toy ku adadag oo wuxuu ay sheegaan ay run ka tahay haddii hadda odaygii oona la iska dilay odayaal annagaba hadda odayaalaana haynay oo markii dagaalku socday odayaal waxaana haynay dagaalka horboodaayo aaskiisa si weyna looga soo qayb galay maxaas waa lagaga imaaday guriga iyo meel walba waa looga imaaday tuulooyinka dhan waa laga imaad karda waa laga imaaday walaalow beledweyne waa laga imaaday dad xataa dibadaha jira ayaan waan kasoo qaybgelaynahay dhamaan waktigaa usaamixi waayey marka intii markaas meesha joogtana oo nasoo xil maaragtay na wakiishaan si weynaa looga soo qayb galay waa adagtahay cidda ninkaas abaal weyna u galay annaga annagoo dhiigayna maalin walba baxaayo wax ku baxaana anana aan garanay ayuuna garadsiiyuna fahamsiiyey oo xaafadahayni anigu aan kala tagnay oo dadkayni anigu kala tagnay oo xoolahayni baaba-een oo dadkayni baaba-ay wax aan ku baaba-aynana ana garanayn una garadsiiyey hoos weyn ninkaasi banaan la hilmaamay haddaanuna marka hilmaamaydo meel halisuu nooga yaallay walaalow الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarna markan iyo baay ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar dhabagala ku dilay sarkaal mujrim oo caan ku ah dhibaataynta shacabka muslimiinta ee ku dhaqan degmada buura kaba iyo deegaanada hoosyimaada ku soo dhowaada warbixin aan idinkaga diyaarinay howlgalkaasi ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamigaha ee baay waa berigii hore ee saaka waxay weerar culus ku qaadeen saldhig maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen afaafka hore degmada buura kabe ee wilaayada islaamiga ee baay weerarkaasi kadib mujaahidiintu waxay dib ugu soo laabteen deegaanadii ay ka duulaan tageen waxaa intaasi kadib maleeshiyaad gurmadaha ay ka soo baxeen degmada buurakaba kuwaas oo soo aaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka kaga beegan degmada buurakaba balse libaaxyada tawxiidka oo u diyaarsanaa gurmadkii murtadiinta ayaa u dhigay weerar dhabagal ah oo markii dambe isku beddelay dagaal culus oo la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan in muddo ah oo jabaqda rasaasta xaqa iyo baadilka ee ka socotay nawaaxiga degmada buurakaba ayaa khasaare culus dhabarka loo saaray maleeshiyaadka riddada allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerarkaas kamiinka ah kaga takhallusay oo muslimiinta ka horliixiyey mujrim cismaan mursal cabdulaahi kaarabiin oo ahaa abaanduulaha maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka koonfur galbeed ugu magacawnaa degmada buurakaba isaga iyo lix askari oo ilaaladiisa ka tirsanaa iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay dagaalkaas ku soo qaniimaysteen gaari kuwa ciidanka oo ay wateen maleeshiyaadka riddada ee weerarkaas la kulmay kaarabiin waxa uu ahaa sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta si gaar ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada buurakaba in muddaha ay ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta allah ayaa maanta noloshiisa ku soo qatimay isla deegaanadii uu dadka ku dhibi jiray markii kamiin barakeysan loogu dhigay isaga iyo askartii la socotay waxaa sidoo kale weerarkaas dhabagalka lagu dhaawacay lix askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada murtad mustaf garabey oo ah afhayeenka wasaaradda amniga maamulka shaadaladirirka ee koonfur galbeed oo warbaahinta la hadla ayaa qiray in sarkaal iyo maleeshiyaad looga dilay dagaaladii ka dhaca duleedka degmada buurakaba wuxuu murtadkan sheegay in murtad kaarabiin oo ahaa abaanduulaha maleeshiyaadka riddada koonfur galbeed ee buurakaba mujaahidiintu ay dileen isaga iyo tiro kale oo maleeshiyaad ah waxaana uu yidhi weli tirkoobkii baa socda wakti aan fogeyn baa dagaalka joogsaday marka waa geeriyooday abaanduulaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ee degmada buurakaba kaarabiin waa geeriyooday sax waaye dee marka waa geeriyooday sax waaye annaga taliyaha taliya ku-xigeenkaas iyo saddex qofood oo intaas baa naga geeriyootay degmada banaankeedu ka dhacay dagaalka dagaalku ku geeriyooday taliyaha dee sidoo kale idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa heshay magacyada xubnaha murtadiinta ee lala dilay karabiin weerarkii maanta ka dhaca duleedka buurakaba waxaana ay kala yihiin kow mayow maclin xabashe labo murtad lagu magacaabi jiray farkeeti saddex iyo murtad magaciisa lagu soo koobay musamil guud ahaan dadka muslimiinta ayaa si aadaa u bogaadiyey howlgalka barakeysan ee maanta lagu qaarijiyey murtad cismaan mursal kaarabiin ee ka dhacay afaafka hore ee degmada buurakaba wuxuuna ku biirayaa tiro saraakiil oo sidan oo kale allaha fadligii mujaahidiintu ay dhegta dhiiga u dareen kadib markii ay iska soo dabadhaceen cabashada ka imaanaysa dadka muslimiinta ee ku aadan dhibaatooyinka ay saraakiisha riddada u geysanayaan dadka muslimiinta guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobixii sale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu